heshiiskan waa heshiis oo bilateral agreement ah oo labada wadan ay ku heshiiyeen wuxuu qayb ka ahaa haddii aada la socoto heshiis hore loo sameeyey oo wasiirka difaaca uu saxiixay oo ahaa difaaca iyo iyo dhaqaalaha in la iska kaashado ayuu qayb ka ahaa framework agreement ayuu ahaa framework agreementigaas waxaa ku jira protocols ay ka mid tahay in yacni khayraadka dalkani heshiis noocaas oo kaleeta mid walbo wasaaraddii ama hay-addii ay khusayso ay heshiis la galaan hay-adda kaleeto oo u dhiganto saasuu horta heshiisku yimid waa heshiiska waxaa la yidhaahdaa intergovernmental agreement ama i g a waa heshiis oo cooperation framework ah oo loogu talagalay in labada wadan ay iskaashadaan waxyaabaha ku taxalluqo khayraadka dalka ama kayska oo hadda aniga wasaarad ahaan wasaaradeyda waxa kusay waa hydrocarbonska ama oil and gas inaan iska kaashano sidii loo soo saari lahaa sidii loo iibgeyn lahaa sidii technically laisaga caawini lahaa xitaa refinery hadday noqoto sidii laisaga kaalmayn lahaa labada wadan arrimahaas ay wadageli lahaayeen ayuu ku taxalluqaa waye marka
waa kaas waaye marka faahfaahinta heshiiska la wadaag goorta u bilaabanayo waxa uu ku waajibinaya turkey waxa soomaaliya ku waajiba muddada uu soconayo tafadal heshiiska horta waa heshiis oo ma aha oo wax soo saar ma aha production sharing agreement ma aha waa imaanaa kaas kan laakiin waa heshiis oo framework agreement ah oo gogol dhac u ah heshiisyada kaleeto oo dhacayo sida wax loo qaybsanayo iyo waajibaadka saaran turkiya iyo waajibaadka saaran maxaa la obligationska saaran dowladda soomaaliya iyo xuquuqaha ay ka leeyihiin horta p s a ga badana lagu faahfaahiyaa laakiin hadda kan yani wuxuu siinaa labada wadanba wuxuu siinaa waajibaad iyo obligations waa siinaa in annagana yani investmentiga aan ula dhaqano turkiga ay gelinaysa meesha oo aan soo dhaweyno oo aan wax yani caqabada ah aysan la kulmin ayagana yani heshiiska waxaa ku qoran yani haddii xitaa dispute uu yimaado in yani hay-adaha internationalka ah ay ku taxalluqo in la aado oo dispute resolution oo kaleeto in heshiiskan oo m o u ahaan waaye markaan kuleeyahay framework cooperation framework agreement waaye micnaheeda waa iska ah sida m o u oo kaleeto waa laakiin laba wadan ay ay wada galeen waaye marka cid walba wuxuu siinaa waajibaad yani laakiin wixii tafsiilaada ama faahfaahina kolley waxaa lagu qoraa heshiiska oo p s a ga ah lawada siixan doono marka maxaa ugu weyn oo ku jira heshiiskood hadda rabtaa diyaarta inaad dadka la wadaagto maalgelin intee leeg ayaa turkigu uu diyaar ula yahay turkigu waxay diyaar u yihiin sida ugu dhaqsaha badan marka ugu horreysay in ay daato inay helaan daatadana markay helaan kadib ay hawshii ay bilaabaan inay keenaan maraakiibta samayn lahayd three d sismiga iyo maraakiibtii samayn lahayd jilinka intaba inay diyaar leeyihiin ayay noo sheegeen in iskaashi uu dhex maro hay-adda national oil companyga turkiga iyo hay-adda national sonac ama somali national oil company oo aan rabno inaan si dhaqsiya aan aan u establish garayno sharciga petroleumkana uu tilmaamayo in la abuuro hay-addaas sida ugu dhaqsaha badan leh marka waa inahaas ayaa yani ayaa ku qoran heshiiska sida hadda uu yahay goormay hawshan bilaabayaan turkigu wallahi hawsha waxay bilaabayaan sida ugu dhaqsaha badan leh for example daatadii oo kaleeto inay helaan already yani processkeeda waa bilaabnay daatada markay helaan kadibna yani waxa ay rabaanna ma aha keliya onshore offshore ma aha onshore iyo offshore labadaba biri iyo badba inay yani meeshii shidaal uu ku jira ay noqdaan soomaaliyana alxamdulillah ilahi mahadiis yani in resource badan ay leeyihiin oo waa la ogyahay waa keliya proven reserve weli lama sameynin waxaan loo samayn waxa waa discovery inaan weli la samayn oo aan waxba lasoo saarin marka annaga dowlad ahaan yani in yani marka ugu horeyso ko waxaa muhiima in yani discoverygaas la sameeyo shaqadaasna sida ugu dhaqsaha badan le ayay ayay ku bilaabayeen laakiin wax time frame ah ama timelines ah oo hadda kan ku qoran ma laha timelineskaas oo work program obligationska waxaa normally waxaa lagu qoraa waa p s a-ga marka meeshaas ku qornaa doonaan waaya marka daatadan xogtan ma waxay noqon doontaa mid cusub oo iyagu ay sameeyaan mise tii hore spectrum iyo somo oil and gas ay soo aruuriyeen baa la siinaya iyaga maya waxaa waaye daatada soomaaliya soomaaliya waxaa ahaaye company la yihahda t g s oo ingiriiska joogo ayaga ayaa laga soo qaadayaa ayaga ayaana daatadaas waa daata oo la turjumay oo la process gareeyey daatadaas markay helaan kadib ayaa iyagana waxay samayn doonaan their own maxaa la dhahaa yani interpretationkooda ayay markaas samayn doonaan si dee combaniyada badanaa marka ay box marka la siiyo daatada way gataan waa normal markay soo qaataan daatada oo ay helaan ayay iyaga haddana waxay sameeyaan dib usii process gareeyaan si ay prospectivityga ay u ogaadaan meesha ay wax ku jiraan iyo siday u kala fiican yihiin waana toban sano maadaama heshiiskii uu qayb ka ahaa iskaashiga difaaca iyo dhaqaalaha sidaad sheegtay heshiiskaas uu qayb ka ahaa yes heshiiskaas uu qayb ka ahaa waa gart waxaa jirtay hadal ku tiri kuteen ahaa oo warbaahinta lagu baahiyo oo ahaa in wixii khayraad ee badda ka soo baxa boqolkiiba soddon turkigu ay qaadanayaan heshiiskaa hore markii laga hadlayay haddii tiradaasi ay sax tahay amase aysan sax ahayn ama adu aada nala wadaagayso qaybta turkigu leeyihiin waa tafadal aniga aniga hadda heshiiskan saxiixaan ka hadli karaa heshiiskaasna ma aana arkin aniga yani tira ahaan percentage ahaan ma aana arkin laakiin heshiiskan kuma qorno percentage wax lakala qaadana sidaan hore u sheegayna waxyaabahaas sida profitka loo sheergaraynayay iyo royaltyga ku waajibay iyo maxaa la yidhahda waxaa keliya ku qoran waxa waaye aan aan aan aan aan hadda soo xasuusto waxaa kamid a royalty keliya ayaa ku qoran royaltyga inuu yahay five percent oo ah sida uu qorayo sharciga oo taxationka khayraadka dhulka hoostiisa baarlamaanka u ansixiyay sida uu qorayo waa five percent waa wax legislated ah oo sharciga soomaaliya aan laga yareyn karin ayna tahay in la raaco marka taas keliyaha ku qoran hadda heshiiskan in royaltyga ay bixinayaan ay tahay five percentagekaas waana sida b s a-ga ku wada qornaa doonto combany walba oo lala galo five percentagekaas oo bixinaa royaltyga markay noqoto waa garta kii dadka haddaan xasuusino lala galay coastline exploration shirkadii mareykanka ahayd sidaasoo kale wuxuu dhigayay boqolkiiba shan royalty faa'iidada soo baxda in conton iyo conton loo kala qaato canshuurta faa'iidada laga helo boqolkiiba soddon in la canshuuro shirkadda ma lamid ba ama lamid ma noqon karaa mise uu ka duwanaan karaa ma aanan saxiixin dee b s a ga gadaalaa laga saxiixa soo maaha kan hadda waxaan saxiixnay b s a maaha waa intergovernmental agreement waaye oo bilateral ah marka waa framework agreement haddaan sida kale u dhigo marka b s a ga marka la saxiixaya ayaa waxyaabahaas oo dhan ay ku wada qoran yihiin waxaana jira moral b s a oo jiro oo in la isticmaalo ay tahay oo interministerial commissionka uu ansixiyey kaasaa la raacaa marka b s a ay ku qornaa doonaan intaasoo dhan
waaya su-aasha kalaan ku weydiin waxa weeyaan toddoba xidhmo waa kii loo saxeexay coastland explorations marka turkigu dhulka ay wax ka baari doonaan dabcan way ka duwanaan doonaan dhulka loo saxeexay coastland explorations saasay noqonaysa ha ha wa ka haddaad dadka ka siiso warkii ugu dambeeyey halkee wax marayaan heshiiskii coastline explorations way iska qabowday miya maya waxa waaye waxa ay ahayd inay sameeyaan three d seismigi three d seismig waktigiisii waxay ahayd inay octoober ay bilaabaan lileyaraa ku dhacay drielinkana ay bilaabaan mid twenty twenty four ka laakiin hadda xoogaa yar dib u dhacaa ku yimid oo ayaga dhankooda ah marka laakiin processki sidii u socdaa oo hadda wixii work planka sidiisii ugu soconayaan oo maalinloweydan wada hadalnay marka arrintaasna waa waa sideedii u taagan tahay weli laakiin waxa u harsan keliya waa three d gaas oo ay sameeyaan iyo qoditaankii oo ay markaas ku xijiyaan sidaa la socotana three d ga hadda maadaama technolojiyada ay horumar ay ka gaareen wadamada badankooda iyo kambaniyada qodaalka sameeyo processinkeeda iyo turjumadeeda intaba waxay qaadataa iyo analysiskeeda waxay qaadataa saddex bilood keliya ay qaadataa meeshii ay waagii hore sanado ay qaadan jirtay sanad iyo sanadii bar ay qaadan jirtay marka still yani sidii aan rabnay sanadkan gudihiisa in ama dhammaadkiisa in la bilaabo qoditaankii waa ku tali jirnaa haddii aysan wax kaleeto culaysa aysan imaan